maxkamad ku taalla magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa dacwad dembi dila waxa ay ku soo eedeysay sarkaal booliiska dalkaasi ka tirsan oo soomaaliya laguna magacaabo axmed rashiid kaasoo lagu eedeeyey in uu si bareera u toogtay oo uu ku dilay suuqa islii ee magaalada nairobi laba qof oo la sheegay in ay rayd ahaayeen haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed dalka kenya maalmahan waxaa aad loo hadalhayaa go-aan ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya oo la xiriira in maxkamaddu ay u yeertay sarkaal soomaali kenyaan ah oo lagu magacaabo axmed rashiid kaasoo ka tirsan ciidanka bangani lix oo ah ciidan dharcad ah oo ka howlgelayay xaafadda islii iyo xaafado kale oo magaalada nairobi ka tirsan sarkaalkan ayaa waxaa loo haystaa oo lagu soo eedeeyey dacwad la xiriirta inuu si bareer ah maalin cad laba qof ugu dilay bartamaha suuqa islii ee magaalada nairobi inkastoo ciidamada booliisku ay xilligaasi sheegeen in nimanka la dilay ay ahaayeen rag falal amni darre ah geystay haddana koox madax bannaan oo kor kala socota arrimaha booliiska kenya ayaa baaritaan ay ku samaysay arrintan waxay u gudbisay dacwadda maxkamadda sare ee kenya taasoo ugu dambaynna u yeertay sarkaalka axmed rashiid inuu maxkamadda hor yimaado siddeedda bisha dambe ee disembar ciidanka booliiska ee u hogaamiyo sarkaalkan axmed rashiid ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa howlgalladii ay ka sameeyeen suuqa iyo xaafadda isli ee magaalada nairobi kuwaasoo ay ugu dambaynna oga nadiifiyeen kooxo burcad ahaa oo dadka iyo xaafadda isli u geysan jiray dhac iyo dil ganacsatada xaafadda isli oo ay hogaaminayaan guddiga ganacsatada soomaalida ayaa ka mid ah dadka difaacaya dacwadan loo haysto sarkaalkan soomaaliga xaaji axmed yare guddoomiyaha guddiga ganacsatada islii ayaa sheegay inay difaacayaan sarkaalkan oo ay maalinka maxkamaddu ay dhacayso ay gebi ahaanba xiri doonaan ganacsiga suuqa islii haddii oon ku wada heshiinno ninkii walaalkayni oo maanka dhibaataysan inkastoo usqalad sameeyey axmed rashiid oo maxkamadda taarikh sideed la geynayo maalintaas haddaan ku heshiino waxaan doonaynaa suuqa isli in la xiro oon midnimada mulkiinno gacasaar siino oon tuusno maxaa yeelay naf tagtay naf kale in laga dabageey ma ficno magdhow dhiigga ha la bixiyo dadkii dhaleen ha loo tago ha lagu sabeen xero laakiin annaga inaa axmed rashiid nagala xiro ma doonayno aan taageerno
marka ganacsatada laga soo tago dadka dacwadda sarkaalkan difaacaya waxaa ka mid ah xildhibaanada soomaalida ah ee ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah maxamed cabdikhayr oo ah xildhibaanka laga soo doorto deegaanka lafey ee ismaamulka mandera walaalyaal dadka soomaalida oo islii degan waa ogtihiin ninkii axmed rashiid la dhahaa wixii ka qabtay meeshaan waa ogtihiin ninkaas ninkii soomaali oo degan meeshaan islii khaasatan dadka beecsharada eh ayaa ugu xusaya ninkaas soomaa ya ninkaas qalad aan sameeyin male shaqa ayaa isku juri dad dukaama dhaca ayaa shaqa ka qabtay annaga garab baan waanay meel kastoo joogna mana ogolaanayna dowladda intii dadkii oo arrimahaas camal ku howljuri ayaa i xirxirta garab uguma noqonayna ninkaas walaalkeenna waa daafacayna idinkana garab noo noqdo waxaa kale oo garab ugu noqonaysiin jermanka waxaas dhahay maalintii maxkamadda la keena dukaamaha la soo xira discipline demonstration ha la samee annagana garab ayaa nii noqonayna
lama oga waxa uu ku dambayn doono go-aanka maxkamadda iyo sida uu xaalku noqon doono khadar maxamuud xareed v o a nairobi